Ciidamo ka wada tirsan dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya ayaa maanta iskahorimaad waxa uu ku dhex maray qaybo ka tirsan degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Iskahorimaadka ayaa inta la ogyahay waxaa ku geeriyooday ilaa iyo laba ruux, saddex kalena way ku dhaawacmeen. Dadka ay waxyeelladu gaartay ayaa intooda badan waxay ahaayeen ciidamo ka tirsan dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya. Iskahorimaadka ayaa dadka goobjoogayaasha waxa ay sheegeen in uu yimaaday kadib markii ciidamada daraawiishta ee dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya ay qaybo ka mid ah degmada Xamarweyne ay howlgallo ka sameynayeen halka oo ay horey ugu sugnaayeen ciidamo kale oo ka tirsan dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya. Mid ka mid ah dadka kaxeeya gaadiidka BLka ayaa waxa uu sheegay inuu indhihiisa ku arkay ilaa iyo saddex ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba kuwaasi oo ahaa ciidamo ka wada tirsan dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya.
qof hanaag ka dhacday oo dagaal ah oo maaragtay hoos lasoo dhigo xabad marka saddex qof oo dhaawac aan kolley maaragtay oo meel yaalla oo oo maaragtay aniga naftii afduubi lahaa si aan dhaawac u qaado ma garata waa ciidamaday ahaayeen ciidamada waxay yaaleen jidkan maaragtay oo maaragtay maxamudheer irdiis ay yaaleen biraha agtooda yaaleen laba dhashii kaan laisku afuufayo oo midna waxba ridayo mid kalena uu ka cararayo ma garata maya maaragtay wax kaloo rayida iyaga un baa arkay kadibna waa soo cararnay anagana agax sidoo kale afhayeenka ciidamada daraawiishta ee dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Cabdirasaaq Maxamed Qaylo oo aan la xiriirnay ayaa waxa uu sheegay in iskahorimaadkaasi oo si kama ah u dhacay waxauna tilmaamay in halkaasi ay ciidamada daraawiishta ay ka wadeen howlgallo ay kula dagaalamayaan dad burcada waxauna carabka ku dhuftay inay howlgalladaasi ay sii wadi doonaan abugu faana xamar weyne ilaa xamar jabeen cabasho badan waxaa maalmahan ay kasoo yeeraysa sida ogtahay dadweynaha marka waxaa la isku raacay in howlgalkii lasii xoojiyo marka howlgalkaas insha allahu tacaala xoojin howlgaleed waayo walba howlgal waa uu jiray waxaana lagu beegsanayaa dadka adduunyada haddii ilaah yiraa marka ka kaa iyo maaragtay ku kaloo qorshaysanba waa uu jiraa haddii liyaa oo maaragtay burcadda lagu beegsanayo waa jirtaa arrintaas isku dhacdo oo si maaragtay kadisa ku dhacday ay rasaaseynta waxsaas usii duwan ma ahayn ayadaasna maaragtay say u dhacday iyo waxaas oo dhanna insha allahu saraakiisha ayaa ku maqan iyo wixii ka dambeeyay dhacdaadaas marka dhacdada iyo howlgalku lama u kala yahay ma garan waana laga gudbay hadda maaragtay xalkeedii oo howlgalku meeshu waa uu ka jiray oo isha adiga dad tuuga ayaa lagu beegsanaya welina waa lagu sii daba joogaa marka haddii ilaah yidhahdo annagu amniga inaan kafaalo qaadno ayaan balan qaadnay ayadiiyaana marka sii xoojiyana ma garan si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay oo howlgallo caynkan oo kale ay magaalada muqdisho ay ku dhex maraan ciidamo ka wada tirsan dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya magaalada ayaa inta badan waxaa kusoo noqnoqda iskahorrimaadyada dhex mara ciidamada dowladda waxaana khasaaraha ugu badan oo kasoo gaaraa dadka rayidka aanan waxba galabsan maxamed kaafi sheekh abuukar cagaga online muqdisho